Maamulka dugsiga hoose dhexe sare ee Buundaweyne ayaa maanta magaalada Beledweyne ku qabtay munaasabad abaalmarino iyo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay ardaydii ka baxday dugsiga dhexe ee sana dugsiyeedka labada kun saddex iyo labaatan labada kun afar iyo labaatan munaasabadda lagu maamuusayay ardaydan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka dugsiga macalimiin waalidiin iyo ardayda wax ka baratay iskuulka maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee Buundaweyne Cabdifitaax Maxamed Cismaan ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay munaasabadda
waxaan aada ugu faraxsanahay inaan natiijadii imtixaankii teeramka ahay inaad maanta meeshaan ku guddoomi doonto insha allah waxaa sidoo kale maanta meeshaan lagu abaalmarinayaa ardaydii kaalmaha galay insha allah sidoo kale waxaa meeshaan lagu abaalmarinaya hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ka noqdo ardaydii sanadkan imtixaankii sideedaadka ee galay in la siiyo shahaadadoodii dugsiga dhexe maadaas ilaahay ka soko waxaa iskale wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka hirshabeelle ee awaamiirtaas iyo waajibkaasi sida hufan ay u fulisay insha allah sanadkan imtixaanka waxaa u fadhiistay guud ahaan iskuulka dugsiga buundaween sagaal boqol konton iyo afar arday aa u fadhiisatay alxamdulilah shukri waa la najaxay maadaas ilaaha iska leh insha allah waxaan rajaynayaa sanooyinka soo socdana sidaan iyo si ka fiican inaan u dadaali doono hadduu ilaahay raalli ka noqdo sidoo kale sanad dusiyeedkan laba kun labaatan iyo afar laba kun labaatan iyo shan waxaan rajaynaynaa dufcadii ugu horreysay ee galaaska fonfor inay iskuulka buundaween ka qalinjibid bedelo doonaan insha allah ayagana waxaan u rajaynaynaa guul insha allah intaasoo horumar oo iskuulka kusoo tallaabsaday ilaahay subxaana wa tacaala ka sokow waxaa mahaddaas iska leh macallimiintii iskuulkan buundaween marxalado kala duwan oo soo maray alxamdulilah marxaladahaas oo soo maray waxaa ka mid ah macallimiinta hadda iskuulka joogto qaarkood ku dhowaad shan iyo toban sano labaatan sano ay ka shaqaynayaan kheyr allah siiya ayagoo ku shaqaynaya duruuf kala duwan maasha allah ardaydan ayagana waxaan ka rajaynaa fursaddan qaaliga oo ilaahay subxaana wa tacaala idiin siiyey oo si bilaash aad wax ku barataan inaad ka faa'iidaysataan qaar ka mid ah macallimiinta ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda maanta waa maalin farxadeed dhammaan bahda reer buundaween si ay u leeyihiin maamul iyo macallin iyo ardayba halkan horteennaha waxaa ku sawiran oo ka muuqdo dafcado guulaystay ee dhammaystay dugsiga dhexe ee u gudbi dugsiga sare taas waxay ku tusaysaa juhdi iyo dadaal ay sameeyeen maamulka iyo macallimiinta iyo ardayda iyo waalidiinta dhammaan haddana waxaan rabnaa halkaa in laga sii wado guusha qof kastaba waxay u gaartaa siduu u dadaalay dadaalkiisa ayay ku xihan tahay asiga inuu wakhti samaysto jadwal samaysto wax akhri samaysto dadaalo taa ayaa miro dhan lagu gaari karaa aadaa u mahadsantihiin
qaar ka mid ah ardayda la guddoonsiiyey shahaadooyinka ayaa reediyo baaluula u sheegay inay ku faraxsan yihiin heerka ay soo gaareen anigoo uu yahay magacayga liibaan sare isaaq oo ka mid ahaa ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee buundaween maanta la guddoonsiiyey shahaadada dugsiga dhexe ee fasalka sideedaad aad baan ugu faraxsanahay maanta dareenkaygana lama soo koobi karo inaan qaato shahaado dugsi dhexe aan ka qaato iskuulkayga buundaweyn aadan ugu faraxsanahay sidoo kale waxaan mahadcelin usii muujin doonaa waalidiinteyda ilaa heerkaa isoo gaarsiisay ilaa heer sarena ila sii jeclayagana oo u mahad celinaya sidoo kale waxaa mahadnaq aan zaadna usii diraya macalimiinteyda sharafta lahayd iyo sidoo kaleenta maamulkeyga alusteed cabdifataax oo dhiirigelin buuxda aan ka soo helay ilaa galaaska sideedaad aan ka soo qalin badishtoaan imtixaankiisa aan kasoo galo ustaadka maamulkaygana aadaan ugu mahad celinayaa kun iyo kow jeer mahadsaned ustaad sidoo kaleenta macalimiinta dhammaan dugsiga hoose dhexe sare ee buundaween ayagana aad ayaan dhammaantood ugu mahad celinayaa anuu magaceyga ku bilaabay sakriir cabdiqaadir cali eh ka socday iskuulka buundaween maanta waxaa lii guddoonsiyey shahaadada bixinta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay iyo nasiidada waxaa uu mahad celinayaa maamulkii sarafta ustaad cabdifataax aad iyo aad maanta ma lasoo koobi kara farxaddeeyo hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo magacayga waa rooble xuseen xasan kana tirsan iskuulka buundaween gaar ahaan fasalka f n b waxaana rajaynayaa inaan noqdo jaamici kaso- ka socda iskuulka buundaweyn waxaana sii rajaynayaa halkaan maanta taaganaya heer ka weyn inaan sii gaaro ardaydan shahaadooyinka la guddoonsiiyey ayaa u gudbaya dugsiga sare maadaama ay hadda dhammeeyeen casharadii lagu barayey manhajka dugsiga dhexe